afar iyo labaatankii saa lasoo dhaafay deegaanka hormalan oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo ayaa kow iyo toban qof udurka shuumbiyoodka u geeriyooday deegaankaasi sida aynoo sheegeen dadka deegaanka malaaq maxmanuur maxamed oo ka mid ah malaaqyada deegaankaasi ayaa ka waramaya sida ay xaaladu deegaanka ay tahay
odayaasha deegaanka warmaal waxa ku mid ah sagaal qofu oo dadka uwiin deegaanka badanno walyaano walsidiidu ee ka jarawaan wal yaryar oo horii dhimadiina jaraan kumuntaydogi way ku mid ah riibikaleeda ku mid ah laangarasa ku mid ah duurowa ku mid ah warcaashi ku mid ah buursokora ku mid ah firfirka ku mid ah tumuuyonay sagaal tuuru shalay may joynay lababooyda wadajeyn wala weliba intaruwaayen dhatakadhigen hadtaata booydoogi habahen makooyna adablaha kale gees e warahen meel weliba go-doon e guddigii abaarana inti habahen dhata kunagabeen andeerno meelbadana tasiyaangeesa marni seeri lama taasiyaatiroogn hataata langalaha ku edeylani sheegohay horalaa ku haabiyohay meel daawlaaga waana idine goofgaduudnan ku duuranu dadka baawurkooyawna male yoona baawur mumrooga gaardameerada saare dad dhibaatadii hosaasetu hay-ada samafalka iyo dawlada koonfur galbeed may ku odsadaan ini dadkaas maatada ee sabuulka ee loolay gabeeno looliina dhamaatay meela qaraaran abaarna wilbisada abaaranaati muskadabasati ni daawo iyo biyo dadadsiini ee noolal hadoorsiyaadna ku odsadaan cudurka shuumbiyoodka ayaa dhibaato hoggan ku haya dadka reer miyiga iyo holodhaqatada iyadoona aysan lahayn deegaanka waxa isbitaala dadkana ay u geeriyoonayaan daawo la-aan